ciyaarahuun oo dareere muddo dheer oo yataabi gilyaasi njooga ah ordo iyo weliba ka tartamaya ilaa soddon kooxood sidoo kalena garoonka xasey kamaari ee xaafada horseed ee magaalada jowhar weliba laaka bandhigay ciyaaro kale oo ka turjumay hidahi dhaqanka dalkana sida ciyaarta dhalay jabiska ciyaarta orodada ciyaaro kale ooy ka tartamayaan gabdho oo hay in afkiiyo markaa ka qaadaan ukunta doorada iyo ciyaarta orodada jawaanka iyadoona ciyaarta finaalka haniska helena kooxaha midnamo iyo joobkey oo anka dambeyntii guulo iyo markaasi qaaday kooxda joobkey qaar kumid a ciyaartooyda lamada dhinac ee midnimo iyo joobkey weliba ku hadalena dareenshookeyadan ciyaarogan muddadii hodhiilayeen iyo sidii oo aragayeen in ciyaara heerkunan qobada magaceyga waa maxamed jili coominey maanta xamaasadii malsoo koobi karo joobkey waa aadaan u taageeraa garoonkaan markii aan imaanayo inta ciyaar oo la bilaabo intuu malsoo koobi karo ciyaartooy badan kooxda keliya oo aan ka taageero misena aan galab walba u imaado in aan fiirsada aan jeclahay waa tiimkan joobkey bismillah magacay waa maxamed cabdiqaadir karaani waxaan ahay kabtanka kooxda midnimo maanta waa ku faraxsannahay fiinaalaa soo gaarnay ugu dambeyn riyoriyora koobkiina looga qaaday waxaan rajaynaynaa geemamka xiga inaa ama tartamada kale inaa guulaysano hadduu ilaahay karaali noqdo qaar kumid ee mas-uuliyiintii ku qayb galay tartanka iyo weliba yonan hadhawaayana inna ciyaaro isdhexgalka edlan xooji yonan hambaliyeen kooxda guulo ratay maanta waxaa inuu soo gabagaboobi koobkii ordokaab oo saddex bil inuu soo socday isboortiga waa isdhexgal bulsho ilaah kasug waxaa mahad u celinaa hay-addihii soo qabaqaabisay ee ordo ee keentay dharkan iyo cayaarahan waxaan leey ordo waa mahadsantihiin waxaan kaloo aad iyo aad u mahadinaa guddigii soo qabaqaabiyey ee gudoomiyaha degmada uu kow ka yahay iyo tiimkiisa ayagana waxaan leeyahy waa mahadsantihiin insha allah cayaaraha waa isdhexgalka bulshada dhallinyarada soomaaliya boqolkiiba siddeetan waa dhallinyaro waxaynu u baahan yihin meelay ku ciyaaraan maanta aan helno gudoomiyaha in uu xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya in uu magaciisii taabageliyo labadan garoon dhismahooda annaga geedahaan ka jajafoyna hadda geedaha hadda nafsarkeeda waxawaaye kaalin oo muhiim ah oo aan ka qaadanayno uga dambeyntii wasiir ku-xeenka wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed shaashaa iyo weliba gebgebada meeliska sheegay muhiimada ka maamul hayan ilata in marka ay xoojiyaan isdhexgalka bulshada oo ciyaaro unka horeyta waxaan xoogga saaraynaa oo aan mar walba ka shaqaynaynaa in dhallinyarada ay noqdaan waxyaabaha aan bixinayno fursadaha ugu horeeya ciyaarahan sidaad og tihiin waa isdhexgal bulsho waxayna dhiirigelisaa inay ka qayb qaataan nabadda isu imaatinka dhallinyarada dhallinyaradana toddobaatan iyo shan boqolkiiba dalkeenna iyaga ayaa ah marka insha allah kiirshabelle ahaan waxaan ku dadaalaynaa inaan xoojinno samayno insha allah goordhow garoommo aad u qurux badan oo cagaaran oo ah garoommadii la yaqiinay waana samaynaynaa qorshaha xukuumadda hirshabellena waa uu ku jiraa waxyaabaha aan rabnay inaan samaynayna qayb ka tahay